waa mahadsan tahay norway waxay kamid ahayd wadamadii markii burburka oo dhacay kadib su-aalo ka keena basabortka soomaaliga ah hababka isu baxo iyo securitigiisa kadibna kala noqday aqoonsigii iyo fixgelintii ay hore usiin jireen xilligii dawladii dhexe ay dhisneed intaas wixii ka dambeeyey norway ma aqoonsanayn basaboort soomaaliyeed dadka soomaalida ah oo heshiisada siisana waxay ku bixin jirtay warqado ayay ayay ku siin jirtay marka wadahadal sanad socday kadib maanta ayay si si rasmi a ugu dhawaaqeen in ay documenti safar oo rasmi ah u aqoonsadeen basaboortka soomaaliya taas oo micnaheedu tahay in ay basaboortka soomaaliya fiisada ku bixinayaan isla markaasna halkii ay warqad saari jireen fiisada ay bixinayaan ay basaboortka saarayaan maadaama ay u aqoonsadeen inuu yahay documenti rasmi ah oo oo safar arrintaanu marka saameyn kuma lahan shuruudihii iyo hababkii ay iyagu fiisada ku bixin jireen wax saameyn oo ay ku leedahay ay ka bedeleyso ma jirto keliya waxay meesha ka saareysaa warqadii ay dadka soomaalida ah ay u saari jireen fiisada
waa gartay marka imise wadan baa hadda rasmi ahaan aqoonsan basaboorka soomaaliga
arrintaas hadda waxaan ku wadnaa cilmi baarisaan ku wadnaa ama ama hubinaan ku wadnaa laakiin wadamada ugu waaweyn oo hadda waxaan ka hadlaynaa waxay tahay haddaan haddaanba ku hormaro qaaradda asia oo dhan way wada aqoonsan yihiin basaboortka soomaaliyeed fiisadana waa ku bixiyaan tixgelinna waa siiyaan qaaradda africa oo dhan sidoo kale waxaa markii hore su-aaluhu ay ka yimaadeen waxay ahayd qaaradda yurub iyo dhinacan u badan waqooyiga mareykanka iyadana wadahadal bilowday ayaa jiray oo qaarkoodna horay ay uga jawaabeen qaarna ay hadda ka jawaabeen marka wadamada markaan fiirino qaaradda yurub wadamada aqoonsan ee ee hadda basaboorka u aqoonsan dugmiinta rasmiga waxaa ugu waaweyn faransiiska iyo talyaaniga iyo norway oo hadda kusoo biirtay iyo dhowr wadan oo larsia ay kamid tahay oo oo maarata iyaguna yurub ka tirsan oo ireland ay kami kamid tahay iyo bariga yurub wadamo badan oo ku yaalo iyaguna aan u baahannahay inaan xaqiijino maadaama ay ay ay arrimaha waxa laga hadlayo ay yihiin hubi documenti in ay yihiin aan u baahnayn inaan si fiican u hubino oon u baarno waxaa taarget noo ahaa oo aad aan ugu mashquulsanayn waxay ahayd maraykanka ingiriiska iyo wadamadan scandinavianka iyo nordica isku yiraahdo oo iyagu ah wadamada inta badan dhaqdhaqaaqa adduunka gaar ahaan soomaalidiina oo u badnaa haddana aan docmentigii aqoonsanayn marka norway marka waxay kamid tahay wadamadaas ayay kamid ahayd wadahadal sanad kadibna waa maanta unbay go-aankeeda ku dhawaaqay waa gartay marka norway waa wadankii ugu horreeyay ee scandinavianka ee aqoonsada basaboortka soomaaliga waa sidaas